الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baynu mahadnaqaynaa mar walba nimcooyinka oo inagu galladaystay ee ay ugu weyn tahay ayaynugu mahadnaqaynaa nicmada islaamka iyo iimaanka oo ah ka ina soo geliyey masaajidka ilaahay ee hadda aynu wada fadhino ee aynu ilaahay isku xasuusinayno waxaanan ilaahay ka baryayaa kuwa kelmaduhu anfacaan iyo waanadu ilaahay inaga dhigo wadakir faina dikra tanfacu lmuuminiin walaalayaal waxaan doortay runtii kelmadda kooban ee waktigan kooban aynugu talagalay inaynu nidhaahdo kelmadda runtii carabkeenna ku badan ee laga yaabo maalintii inay ka mid noqoto dikriga ugu badan ee carabkeenna ka soo baxa khaasatan salaada marka aynu eegno oo ah kelmadda takbiirta oo macnaheedu yahay ama maqsuudka takbiirta looga jeedaa uu yahay allahu akbar kelmadda allahu akbar inaynu waxoogaa ka nidhaahdo ahmiyaddeeda ayaan runtii ugu talagalay oo aan ugu talagalayna runtii ka koowaadey ka faa'iidaysanayaa inuu aniga noqdo marka labaadna walaalahay runtii kelmaddan iyo cinwaankan maaha markii koowaad ee aan masaajid ka jeediyo kelmada iska kooban laakiin maaha laakiin runtii dhowr masjid baan imanka ka jeediyey sirta ama sababta igu kaliftay kelmaddan allahu akbar inaan diyaariyo runtii waxa aan dareemay ama aniga ha noqoto ama walaalahayga muslimiinta ah ha noqotee salaada markaad u fiirsato salaaddii oo runtii aynu sheegi doono bal inta jeera ay ku soo aroorto salaadaha faralka ah salaadaha sunnayaasha ana runtii si guud aynu u cabiri doono oo ah salaadu ta adiga ilaahay idin xidhiid xidhiidhka adiga ilahay idin ka dhexeeya oo kelmadda allahu akbarna ay ku badan tahay ayaa runtii waxa aynu dareemaynaa salaadeenna in wax badan ka sii yihiin oo meel alla meel aynu marayno aanad ogeyn laga yaabaa allaahu akbar tan aad sheegayso ee aada ku dhawaaqayso inaanad fahamsanayn waxaa laga yaabaa allaahu akbar inaad tiri laakiin goo mar alla markaa aada salaada gasho inaad caalam kala gelayso oo aada ku warhelayso un maxay assalaamu calaykum markuu imaamku yidhaahdo oo aada maqantay dabadeedna waxaan isweydiiyey runtii malaa waxa ku macaan in la baadho kelmadahan soo noqonoqonaya ee salaada ku jira ee allahu akbar ay ka mid tahay ee suurat lfaatixa ay ka mid tahay ee marar badan inagu soo noqonaya bal in macaanideeda iyo macnaha ay leedahay hoos loo galo in hoos loo galo markaa saasaan horto allahu akbar uga hadlay salaada oo qurana kagama warramayne meelahay ku soo aroortay waxoogaa baynu ka ishaari doonnaa meelo ka mid a allahu akbar oo takbiir culimmadu ay u yaqaanaan waa kelmad weyn walaalayaal waa kelmad barakaysan waa kelmad cabiraysa oo sheegaysa runtii in ilaahay wax ka weyni uusan jirin waa kelmad cabiraysa in dhammaan marka la isku daro caalamkan oo dhan in ilaahay ka weyn yahay waayo waaba khaaliqoodide sidaas darteed walaalayaal haddii walbahaarka iyo walaaca iyo duruufuhu kugu adag yihiin waxaad ogaataa ilaah weyni oo wax walba ka weyni hadduu jiro fa fadluhu akbaru min kulli shay fadligiisa iyo deeqdiisuna wax walbayna ka weyn yihiin haddii dembigaagu batay oo macaasidaadu badatay oo qalbigaagu dabacuu dareemayo xagga ilaahay inuu u soo noqdo waxaad ogaataa ilaahay towbadiisa ilaahaa weynay wax walba ka weyn towbadiisu inay ka weyn tahay oo ilaahay uu kaa aqbalayo waayo addoonkiisa wuu ku farxayaa markuu u soo noqdo haddii mashaakilaadku kugu badan yihiin waxaad ogaataa nicamka ilaahay iyo farajkiisu inay ka weyn yihiin inaad ogaato waayo ilaahay baa wax walba ka weyn haddii caafimaadkii iyo xoolihii iyo jaahii iyo mansibkii waxoogaa adduunyadii ka haysana waxaad ogaataa tani wax weyn maahee famaa cinda allaahi akbar waxaa ilaahay agtiisaabaa wax walba ka weyn intan lagu siiyey waa in yaroo laguu qadhiidhay laakiin waxa ilaahay baa ka weyn haddii cilmigaagu uu fara badan yahay oo waxoogaa cilmiya aada hayso wuxuu doonaba ha noqdee faallaahu aclamu waakbar ilaahay baa cilmigiisu wax iyo ogaalkiisa iyo aqoontiisu ay wax walba ka weyntahay ka badan tahay inaad taa dareensanaato allahu akbar markaynu leenahay waxaynu uga jeednaa in ilaahay wax walba ka weyn yahay ku celcelintaynu ku celcelinaynaana sirta ku jirtaa waxa weeye inaynaan ilaahay ilaabin adduunyadana aynu dhex soconnaana inaanay ina ilowsin ilaahay bal e ilaahay ilaaha weynay wax walba ka weyn xaggiisa inaynu jihaysano ducada iyo doonista iyo rajaynta iyo kaalmada aynu ilaahay ka dalbayno inaynu badinno walaalayaal culimadu waxay yidhahdeen allahu akbar sirun kelmaddan allahu akbar waa sir baa ku jirta sir gaaraa ku jirta laa yacrifuhu ilaa man jarabah mana garto mid tijaabiyey mooyaane sir baa ku jirta oo sirtaa mid tijaabiyey ayuunbaa sirta ku jirta iyo barakada ku jirta iyo khayrka ku jira kaas qofkaas baa ogaada qofka dareemo kelmaddan weynideeda awoodda ay leedahay kelmaddani markay kaa soo baxayso macnahay xambaarsan tahay qofkaasaa sirteeda helaya walaalayaal kelmaddan iyada ah waa inaad qirto weeye macnaheedu in ilaahay wax walba ka wen yahay inuu yahay ka keliya mutaystay cibaado isagoo qura allahu akbar waxay yidhahdeen kelmadda akbar waa ismu tafdiil bay yidhahdeen culimadu culimada luqadu waxay waa ismu tafdiil waa magac akbar wasniga afcal waxa uu cabirayaa wax la sarraysiinayo wax kale laga sarraysiinayo allahu akbar ilaahay baa weyn laakiin kuma aragno intaas maynu dhada imika salaada markaad xidhanayso allahu akbar baa tirahda ilaahay baa weyn laakiin waxaanuu ka weyn yahay lama sheegin ilaahay wax walba ka weynaa waa la sheegay laakiin muxuu ka weyn yahay lama sheegin waxudifa almufadalu calayhi liyatanaawala kula shay bay dhahan culimadu waxaan laga fadilayo akbarta lama sheegin sababtuna waxay tahay si uu u caam yeelo wax kasta yacni shay wal oo aada soo qaadaba ilahay baa ka weyn macniheedu waa sidaa allahu akbar min kuli shay walaalayaal haddaba markaynu allahu akbar ka hadlayno macnaheedu waxa weye in ilaahay kugu weynaado kelmaddaasi diinta islaamku waa ashyaada ugu horeysa ee ay dadka ku rarbayso qur-aanka suuradihii ugu horreeyey soo degay waxaa ka mid ah si aada la socotaan yaa ayuha almudathir qum faandir maxaa ku xiga warabbaka fakabir nebi maxamed maalmihii ugu horreysay iyo suuradihii ugu horreeyey iyo aayadihii ilaahay uu ku soo galladaystay nimcada qur-aanka uu ku soo dejinayay waxaa ka mid ahayd warabbaka fakabir rabbigaa weyne waa maalmihii ugu horreeye la tarbiyadeynayey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa lagu yihi rabbigaa weyne ilaahay ha kugu weynaado cadimhu markaad u fiirsato qur-aanka kariimka walaalayaal amar ilaahay ayaa takbiirtaa ku soo arooray sida aayaddan ka muuqata wa rabbaka fakabir rabbigaa nebi maxamedoo weyne aayaddan oo qura amarka may bixin waxaa ka mid ah suurat lisraa gebagabadeeda ilahay wuxuu uhi waqul ilxamdu lilah aladi lam ytakhid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulki walam yakun lahu waliyu min adulli wakabirhu takbiira waa suuradaas waa aayaddaasi waa aayadda ugu dambaysa suuraة اlsrا culimada mufasiriintu waxaad ku arkaysaa markay aayadda fasiraan qurdubi oo kale tafsiirkiisa haddaad baadho maala wuxuu ku odhanayaa aayaddaasi waa aayaddii kitaabkii towraadee nebiyullaahi muuse loo soo dejiyeyna waa aayaddii ugu dambeysay halka aayaddii ugu horeysay ee kitaabka towraadina ay ahayd buu idhi suuraة اأncaam aayadda ugu horeysa alxamdu lilahi aladi khalaqa الsamaawaati wاlأrضa wajacala الظulumaati wالnuura ثuma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun inaga laakiin naskaa suuraة اlsra ku jira ee aayadda ugu dambaysaa ayaaba ilaahay inoogu sheegay aayaddu maxay leedahay waqul waxaad tiraahdaa nebi allow wamr alxamdu lilah ilah baa mahadleh aladi lam yatakid walada aan ubad yeelan ilmo ma leh ilaahay lam yelid walam yuulad alxamdu lilahi aladi lam yatakid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulki cidna wadaagta mulkigiisa iyo cibaadadiisana ma jirto isaga uun baa mutaystay walam yakun lahu waliyu min adulli ilaahay mid u gargaara oo kaaliya tabardarro ilaahay haysana ma jiro ilaahay isagaa naasira isagaa qawi ah isaga ayaa haaliba wallahu haalibun calaa amri casiisa markii intaa la sheegay ayaa labada kelmadoodee u dambeeya suuraddaa waxaa la yidhi amar wakabirhu takbiira oo halkaynu soconno wakabirhu nebi allo weyne ilaahay sidoo kale qof waloo mu'mino weyne ilaahay takbiiran weyneyn weyne takbiiran culimada luqadu waa mafcuulu mudlaq waxyaabaha iminka wakabirhu ilaahay weyne baa kugu filayd markaasaa weyne weyneyn ilaahay weyne wuxuu faa'iideynayaa ta'kiid arrinkaa la adkaynayo hadda ilaahay aada u weyne qowl ahaan hadal ahaan ficil ahaan labadaba ku weyne ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah ayaa saa ina faraya walidalika alimaam اdabri fi tafsiirihi sheiku اlmufasiriin markuu aayaddaa fasirayo wuxuu odhanaya wacadim rabaka ya muxamed nebi muxamedow rabbigaa weyne maxaseed u weyneynaysaa sidii loo weyneeyay waa tan bimaa amarnaaka waxaanu anagu ku farneen ku amarnay ku weyne ilaahay ilahay iminka muxuu ku faray towxiid ilaahay ilaahay muxuu ku faray salaadu ku faray ilaahay muxuu ku faray zakuu ku faray ilaahay muxuu ku faray xaj buu ku faray ilaahay muxuu ku faray hee inaad u samafasho khaligi khalqigiisa ilaahay muxuu ku faray inaad u naxariisato miskiinka inaad u naxariisato agoonka inaad u naxariisato waalidkaaga inaad u naxariisato cidda jil cidda jilicsan waxaan ku farnee samayn ah ilaahay ku weynay saasaa ilahay loo weyneynaya uu fasiray waxaasi ama ha noqdo qowl ama ficil qowl hadal ama ficil action iyo fal la suubinayo oo la qabanayo waa kow wa adichu fiima amaraka wuxuu ilaahay ku farayna ku adeec oo mar labaad wuu akidaya arrinka iyo wanahaaka ilaahay waxaad ku weyneynaysaa inaad ku fartoonto wixii uu kaa reebayna inaad ka joogsato ilaahay muxuu ku yidhi aniga cidaan hayla caabudi haddaad ilaahay la caabuddo wax kale ilaahay kumaad fartoomin oo maad weyneyn ilaahay wuxuu ku yihi zinada iska ilaali ilahay wuxuu ku yihi tuugada iska ilaali ilahay wuxuu ku yihi waalidkaa inaad caaq ku noqoto iska ilaali ilaahay wuxuu ku yihi ummadda inaad dhibto iska ilaali ilaahay wuxuu ku yihi wax alla wixii ilaahay kaa reebay oo dhan la kaalay oo iska ilaali amarkaa ilaahay qaado oo ah iska inaad ka joogsato kaf kaf waa inaad ka joogsato haddaad ilaahay wuxuu ku faray aada la timaado wuxuu kaa reebayna aad ka fogaato ilahay waad weynaysay الإمام الطبري المفsر الجليل وهو إمام المفsرين saasuu ku fasiray إمام الqرdبina isagu wuxuu odhanaya caظimhu caظamaة taamة ilaahay weyne weyneyn dhamaystiran ilaahay weyneyn dhamaystiran weyneyn walaalayaal markaad u fiirsato tiirarka waaweynay diintu ku taagan tahay markaad u fiirsato mid walba takbiir iyo alla weyneyn baa lagu xidhaa tusaalaan idin siinaya arkaanul islaamka waxaa ka mida walaalayaal alsawmu waazaka shanta arkaanul islaam ama shanta tiire islaamka waxaa ka mid a sawmka ramadaan la soomayo iyo maxaa ka mid a zakada ayaa ka mid a waliba zakada nooceeda zakada sakaatulfitrku waa qeyb ka mida zakadii waa saaca ama labada kilooyo waxoogaaga aynu bixinno marka bisha ramadaan ay baxdo ee habeenka ciidda iyo subaxda intaan la tukan salaada ciidda waa zak waa waajib qof waloo karaya shuruudihii fiqigu inoo sheegi jirin ee laga helo soomkuna waa maxay waa rugni ka mid a arkaanta islaamka waa soddon cisho ama sagaal labaatan cisho aynu soomayno oo tiirarka waaweynee diintu ay ku taagan tahay ah marka halkaa soddonkii aada soo dhammaystirto ama sagaal iyo labaatankii ee sakadiina aada bixinayso takbiir baa lagu xidhay maalintaa salaada ciidda iyo habeenkaa ciidda maxaynu dhahdaa allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd soo mana idhaa waa ilaahay oo la weyneynayo halkaasaa lagu xidhay maxaynu fulinaynaa naska qur-aankaa ayaynu dabaqaynaa ee ilaahay uu leeyahay walitukmilu lciddata walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun inaad tiradii bisha dhammaystirtaan ee soomka ama sagaaliyo labaatan ama soddon markaad dhammaystirteen maxaa soo galay horta maxaa dhammaaday bildhan oo ka mida arkaantii islaamka mid ka mida dhammaystirmay oo ilaahay ku waafajiyey iyo walitukmiluiyo walitukabiru llaha rugni kalena wuu soo gelaya kii zakada zakaatulfitriga ah markaasa walitukabiru llaha iyo ilaahay inaad weynaysaan allahu akbar allahu akbar halka la geliyey soom iyo sako ayaa la kala dhex dhigay ilaahay weyneyntiisu halkaasay ku jirtaa weyne labadii tiiree waaweynaa waxa lagu kabay takbiir baa lagu kabay oo la raaciyey xajka oo tiirarka waaweyn ah ee islaamka mid ka mid a bishaa xajku hadday soo gashaba takbiirta ayaa la wadaaba xadiidka waynu sheegi doonaa haddii waqtigu inoo saamaxo maalmaha xajka lagu jiro ee shanta ama lixda cishaana ee hadiga la qalayo hadigu waa xoolaha lagu qalo xajka ayaa ilahay wuxu lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum maxaa ku xiga kadalika saharha lakum litukabiru llaha calaa maa hadaakum wabashir lmuxsiniin ilaahay ma gaadhayo hilibkan aad qalaysaan ilahay waxba ugama baahna iyo dhiiggan aad daadinaysaan laakiin sirta ma fulisay amarka ilaahay kuuri qal oo gowrac ma fulisay a taqwo ilaahay amarkiisii baad oga taqwaad halkaa ka heshay taqwadaasaa ilaahay gaadhaysa oo uu kaa abaalinayaa oo uu addoonkiisaasi inuu mudiic yahay ka soo baxaysa natiijadeeduna ay noqonayso in ilaahay raalli ka noqdo inuu ilaahay abaal mariyo wanaag ugu bedelo markaasaa markii ilaahay xajkii sheegay baa la dhihi litukabiru llaha kadalika sakharahaa lakum ilahay baa idiin sakhiray neefka intan leeg iyo nimcadana ilahay baa idiin sakhiray neefka geeloo ilaahay inagu soo jeediye ka waran war kaneecaynu taagalaanay kaneecaynu taagalaanay xalay maan seexanoo kaneeca nafta ii keentay baad odhanaysa kaneeco aynu taaglaanay ilaahay geel hadduu kugu sallido ka war haddii ilaahay lo kugu sallida ka waran haddii ilaahay ari kugu sallida ka waran waa ancaamtii waa nicmooleydii tiibaa ilaahay ilmaha ugu yari laba jirka ama sax jirkii soo qabanaya ou soo hogaaminaya ou soo faruuxidhaya markaasaa weliba la gowracaya oo dhiigiisa ilahay baa kuu sakhiray haddaba mar haddii kadalika sakharahaa ilaahay baa idiin sakhiray laakiin maxaa la doonaya litukabiru اllaha calى ma hadaakum inaad ilaahay weynaysaan allahu akbar nimcada iyo hidaayada calى hidaayatikum ilaahay hanuuninta u idin hanuuniyey darteed maada masteriya haddaynu ka dhigno ilahay wuxuu leeyahy haddaba ciddaa ilaahay weynaysay ee hadiga sidii loogu talagalay iyo taqwadiisiina qaadatay waa dad wanaagsan sifo wanaagsanna ku sifaysan wabashir اlmuxsiniin u bishaaray kuwa muxsiniinta ee ilaahay uga cabsanaya sidii oo ay arkayaan bal hadeeg hadda sekadii oo fidradiya soomkii xajkii ayaan idiin sheegay salaada bal eeg iyadana salaada bal u fiirsa iyadana xadiidka nebiga salى اllahu alayh wasalam ee tirmidi warinayo abu dawuud iyo cid kaleba xadiidka nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxu uhi miftaaxu salaati salaada furaheeda aطuhuuru waa weyse qabka oo xadiis baa sharxay nebigu sal اllahu alayh wasalam xadiis kale ou nebigu sheegay oo yihi laa yaqbalu اllahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada duhuurkan xadiidkaasaa fasiray ilaahay ma aqbalo midkii salaadiisa ilaahay ma aqbalayo ilama uu daahirnimo qaato daahirnimadan waa maxay xataa yatawadaa ilaa uu weysaysto waa ko taa uma soconno salaada waxaa lagu furfuraa salaad iskama geli kartid haddaanad weyse qabin oo nadiif ayn oonad soo dahaaro qaadan laakiin hee wa taxriimuha atakbiiru waa halkaynu soconno salaada waxaa lagu xidhaa oo wax allo wixii markii hore aad ku jirtee kuu banaanaa xaaraan kaaga noqonaya mamnuucna kaaga noqonayaan markaad tidhahdo allahu akbar allahu akbar bay wax ku xidhmaan oo salaada ku xidhantaa oo uu mamnuuc noqonaya wixii kaloo dhan macnaa taxriimu macnaa taxriimuha atakbiir waxay culimmadu ku fasireen oo yidhaahdeen ina alinsaana qabla an yaquul allahu akbar qofkan salaada tukanaya intaanu odhan allahu akbar fainahu yaxilu lahu alaklu wاshurbu wاlkalaamu wاliltifaatu intii aanu allahu akbar odhan waxa u banaanaa inuu wax iska cuno inuu wax iska cabo inuu sheekeeyo inuu iska baaladaymado hareeraha eego intu way u banaanayd faإida qaala allahu akbar hadduu allahu akbar yidhaahdo laakiin xarumat calayhi اlashyaa dhammaan arrimahaasi waa mamnuuc alati kaanat xalaala qabla takbiirat اlixraam wixii u xalaash ahaa intaanu allahu akbar odhan ayaa imka xidhmay waa mamnuuc markaa salaadu gebigan dee salaaddu waxay leedahay qaab loo tukado iyo nidaam bay leedahay halka laga soo gelayaa maxay tahay allahu akbar baa layidhi haddaad tiraahdo wallaahi waaba iska cajiiba dee dee allahu akbar waa kelmad digri oo weyn oo wanaagsane maanta salaada waxaan ku xidhanaya allahu akbar in badan baan ku soo xidhaye subxaan allah baan ku xidhanaya subxaan allah ama waan yaro nasanayaae in badan baan allahu akbar e alxamdu lilah deedna waan xidhay aad tiraahdo laa tanxaqid ma guntamayso hadda subxaan allah ilahay baa xubaan ka hufan weeye subxaana aladii asraa bicabdi subxaana rabbi hal kuntu ila bashara rasuula sabix isma rabbika alaclى sabaxa lilahi ma fi samaawaati hadda waa qur-aanka intii ku saar ilahay xubaan laga hufaya waa kelmad weyn laakiin halkaa salaada xidhashadeedii waxa lagu xidhay maxay allahu akbar ma buuxinayo wax kale xataa allahu akbar siiqada akbar ee la leeyahay haddaad kelmado kale oo la macno oo weyni kutusaya aad ku xidhato xataa ma gudayso iminka haddaan idhahdo allahu akbar soo maa allahu caiim caiim waa weyn ilaahay baa weyn ood xidhato kuma xidhmaysa akbar bay ku xidhmaysaa waa sir iyaduba wa taxriimuha atakbiiru maxaa lagu xidhanaya atakbiir baa lagu xidhanaya allahu akbar salaadiina halkaasay rugnigaa ka soo gashay walaalayaal sidaas darteed madaahib alculamaa jumhuurtu waxa ay ku tegeen salaadu inaanay ku xidhmaynin dikri kale subxaana allah walxamdu lilah iyo kuwa la midka ah inaanay salaadi ku xidhmaynin ayay sheegeen iyaga oo xadiidkan ka faa'iidaysanay wataxriimuha atakbiir waa qowlu malik ashaafici axmed abu yuusuf iyo wagayruhum walaalayaal si aynu isula fahano haddaba waxaan doonayaa sawir yar inaan idin siiyo sawirkaa aada u fahma waa meelahaan u socday meelihii aan tarkiisanay ilan waan ka bilaabay sirta aan mawduucan igu kaliftay xagga salaadan doonay aan dhisno waxaan isweydiiyey idinkuna isweydiiye caawa inta aanan ka jawaabin qof walooba isweydiiye markaynu salaada tukanayno digri kala duwan baynu akrina digrigaa qur-aan baa ka mid a faatixadii baa ka mid a soo maa qur-aan kalenu akrina qul cudu rabbi nnaas tabat meesha ilahay inoo sakrinu akrina qur-aan waa ka mid waxaa ka mid a subxaana subaa ilahay aynu xumaan ka hufno subxaana rabiy alcaiim ama subxaanaka allahuma wabixamdig rukuucdii subxaana rabiy alaclaa waa sujuuddii tasbiixdii baa ku jirta waxaa ka mid a ataxiyaadkii ataxiyaat اlmubaarakaat الsalawaat الطayibaat lilah ataxiyaat ibn cabaas ama ataxiyaat ibn mascuud ataxiyaat lilahi wالsalawaat wالطayibaat waa ataxiyaadkii ayaa ka mid a ducooyin baa ka mid a laakiin waxaasoo dhan salaaddii bay ku dhex jiraan afcaal baa ka mid a afcaal la qabanayo mar waa la foorarsanaya in yar mar sujuu waa la sujuudaya ya mar kor baa loo soo kacaya taasi waa afcaal la samaynayo iyaduna laakiin marka aynu kelmadaha lagu dhawaaqayo eegno kelmadda ugu badan ee salaadaheena soo noqota ma taqaana wallahu akbar wataataan inaad isweydiisaa waad ii garan lahaydin lakiin inta jeer bay soo noqotaa shanta salaadood taasi haddana isweydiin leh maxaase ka waajiba maxaase ka sunnaan noqonaya waa arrintan doonayo mawduuca inaad halkaa aada u fahantaan waana intaan uga jeedayba markuu sheekhu ii sheegay aan ku ihi mawduucaasaan gelayaaye heed sii diyaariya mawduuca insha allah dadka usii sheega iska raqaa'iqda salaadaha faralka ah waa afar iyo sagaashan jeer ayaad ku celisaa afar iyo sagaashan jeer baad allahu akbar tiraahdaa shan ka midi haddaad la iman weydo salaadaadu ma xidhmayso shan ka midi haddaad la iman weydo takbiiraat alixraam baa la idhaha ta lagu xidhanayo salaada ugu horeysa haddaad la iman weydo salaadaadu ma jirto salaadu waa imisa shan salaadood salaadooda ta ugu horeysa ee allahu akbar ta ugu horeysa waa waajib waa rugni ka mid arkaanta salaada haddaad la iman weydo salaadi kuuma jirto waa shan laakiin salaad allahu akbarta kale ee salaadaha ku jirta waa shantaa wixii ka soo hadhay afar iyo sagaashan marka shan laga jaro waa imisa ya sagaal iyo siddeetan jeer oo kale marka la ysku daro faral iyo sunnana waa imisa afar iyo sagaashan jeer aan kuu tiriye dhegeyso haddaba aan kuu tiriye dhegeyso salaadahaynu tukanee shanta ah qaar waa laba ragcadood subaxa weeye qaarna waa saddex ragcadood waa maqribka saddex salaadoodna waa mi afar ragcadood waa duhurka iyo casarka iyo cishaa'iga subaxii waxaad tidhaahdaa ma tiris horto haddaan idin weydiiyey imanka qofku meel ina ku qaadaa laga yaaba laakiin waan idiin soo waranaya subaxii waa koob iyo toban jeer takbiirat lixraamka mooyaane shan iyo shan kalea ku jira koob iyo tobanka halkaa ay dhig maqribkii soo qaado maadaama uu saddex yeysna maqribkuna waa toddobiyo toban toddobiyo toban jeer baa tirahda saddexda salaadood kale mid walba labiyo labaatan jeer baa tirahda labiyo labaatan labiyo labaatan labiyo labaatan waa lix iyo lixdan marka lagu daro toddobiyo tobankii iyo koob iyo tobankii waa afar iyo sagaashan imaamu nawowi raximah llahu tacaala ayaa saa u sharaxay intaa ma iga haysaa afar iyo sagaashan ma yartay iseway badan tahay ma isla fahne haddaba isuug iila sug bal boqolaal baan gaadhsiinaya ila soco salaada ka mida salaadaha shanta ah ee faralkaa mid waloo ka mid a aadaan bay leedahay soo lama addimo aqiimidna way leedahay mid walba aadaankeeda iyo aqiimideedana waxaa ku jira allahu akbar ma tahay mise maaha salaad waloo shantaa ka mida aadaanka ku jira aadaanka allahu akbarta ku jirta waa lix lix salaadii walba aan idiin sharxo dee marka im- la bilaabayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar so afar maha halkaas marka lasii dhammaynayana maxaa yidhaha allahu akbar allahu akbar oo laba ah laa ilaaha ila allah waa calaa madhab ilimaam shaafi sidan inuu adino markaynu raacno lix ma tahay lix shan ku dhufo ila waa sal- waa shan salaadoode soddon soddonkaana ku darso afar iyo sagaashankii aqiimidii baa timid aqiimidda marka uu imaamku inoo aqiimayo allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamada rasuul xaya cala asalaa xaya cala alfalax qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa allahu akbar allahu akbar halkaasna waa afar laba iyo labada labada lagu bilaabayo gebagabada afar baa salaadii walba ku jira afartaa waxaad ku dhufataa shan labaatan dheh konton jeer baa ka soo baxay allahu akbara aadaankii iyo iqaamadii joog waan sii wadayaa allahu akbar way badantaysu marka aynu salaada sidaa uga baxno wardi baynu bilownaa nebiguna inoo jideeyey fadli gaarana uu u sheegay wuxu uhi saddex iyo soddon jeer maxaad tihahdaan subxaan allah saddex iyo soddon jeerna maxaad tihahdaan haye saddex iyo soddon jeerna maxaad tihahdaan allahu akbar saddex iyo soddonkaa jeerna waa salaadii walba saddex iyo soddon jeer dheh saddex iyo soddon jeer shan salaadood ku dhufo waa boqol iyo shan iyo lix waa sahorta mutrisan caawa ka hor boqol iyo shan iyo lixdan baa halkaa ka soo baxay isugu weli weli maan dhergin anugu weli allahu akbar iyo nimcadeedii kamaan dhergin boqol iyo shan iyo lixdan meela meel afar iyo sagaashana meel kontona soo ima haysid isug haddaba weli maan anugu dhergin salaadaha faralkii baynu ka hadalnay sunnayaal miyay taabanay salaad wal oo faral ah waxa ay leedahay rawaatib ama raatibo salaad ku lamaanoo sunno ah oo ajri badan kuu soo kicinaysa iminka maalan subaxa maxaa ka horeeya laba ragcadood oo la adkeeyey oo ka khayr badan adduunyadii waxay usoo baxda cadceeddu waxay usoo baxda gebigeedaba labada ragcadood baa ka fadli badan soo sunno maaha adag weliba nebigu safar iyo negitoona kamuu tegin labada ragcadood labadaa ragcadood soo allahu akbaradii kuma jiraan intii ku jirtay salaada subax miyaanay ku jirin dee salaada duhur rawaatibta mu-akadka ah ee la adkeeye maha kuwa kale waxa madhabka shaafici wa kale lix buu qaba afar ka horeeyey iyo laba ka dambeeya bal lixdaana ku dar inta ku jirtay allahu akbar adigu tiri inta adaan kuu direen maqribka labada ragcadood ka dambeeyana way adkey way way wa iyagana waa la adkeeyey iyadana intaa in le ka soo saaro cishaa'iga labada ka dambeeyana ku dar waa alrawaatib almuakada waa kuwa la adkeeye waxaa jira rawaatib aan la adkayn oo maxay salaadaha raaci kara oo aan sunayaashii adka ahayn sunayaasha casrka ka horeeya iyo sunaha maqribka ka horeeya iyo sunayaasha salaada maa bayna aladaani waaliqaama salaa kuwaasoo dhan haddii lagu darana waa intii waa arrin sad maraysan boqolaal soo midaan gaadhin isug weli maan dhergin anugu weli aniga wax badan baa ii hadhay waa sunayaashii salaadaha ku xidhnaa sunayaalo waxaa jira mudlaqa oo aad iska tukan karto taxiisulmasjid haddaad masaajidka soo gasho iyadu waa ka mid haddaad iyadan laba ragcadood tukato imsaa ku jira ka soco weli may salaatu duca haddaad tukato duxadii haddaad tukato imsa allahu akbar baa ku jirta joog salaatuleyl haddaad u kacdo oo aad salaatuleyl tukatana imsa allahu akbar baa ku jira war boqolaal maynaan gaadhin leesh maxaa ilaahay intaasoo dhan allahu akbar u doortay waa sir ay leedahay wakabirhu takbiira waa sirtan ilaahay u leeyahy nebi maxamed lagu bilaabay wa rabbaka fakabir wa rabbaka fakabir waa inaad sirtaa ogaataa maxaa allahu akbar tan bal intii lasoo celcelinayo eeg bal wardiga soo noqnoqonayo eeg intii salaadaynu ka hadalaye waxaa jira meelo kale oo fara badan oo allahu akbar ay ku soo aroortay oo sunnadu inoo sheegtay oo axaadiis saxiixi ay inoo sheegeen bal maxaa ka mid a waxaa ka mid a wardi lala wardi ama adikr lala adikru lmulaq dikri iska sii daysan iminka haddaan anigu halkaa markaan iminka cishaaga ka baxo ee aan gurigay kusii socdo haddaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar idhahdo ma wax ii diidayaa jira waa dikri furan oo diintu ii banaysay carabkaa carabkayga waxa weeye intuu yidhahdaan laga abaalinayo nebi maxamed baa inoo sheegay sala allahu calayh wasalam nin acraabiyaa u yimid oo reermiya markaasaa wuxuu ku yihi nebi allow waxaaday bartaa hadal aan ku dhawaaqo oo carabkaygu la qabsado wuxu uhi waxaad tidhahdaa kelmaddan qul laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira waa intaan socdee walxamdu lilahi kaiira rawahu muslim waxaad tidhahdaa kelmaddaa tawxiidka laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaad tidhahdaa allahu akbar kabiira ilaahay baa wax walba ka weyn kabiira imam muslim baa wariyey waa imika markaad doontad allahu akbar kabiira intaad laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah aad tir allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira waxaa nebi moxamed xadiis kale oo saxiixa inoogu sheegay inuu yidhi axabu lkalaami ila allahi arbacun subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar hadal ka ilaahay ugu jecel yahay ee loogu jecel yahay ilaahay agtiisa waxa weeye afar kelmadood inaad ku celceliso afar kelmadood haddaad tiraahdo barako badan baa ku jirta afartaasi allah akbar ka mid ta maxaa ka mid a subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah haye allahu akbar intaasoo qur hadday isnacaa oo fasir ka bixi kari mayno subxaana allah kelmaddii yunus isagoo fii badni alxuut ku jira oad xasuustay laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min alaalimiin iyo laa ilaaha ila allah labada kelmadoode subxaana allah iyo laa ilaha illa allah waa tii ilaahay ku badbaadiyey nabiyullaahi maxay yunis isagoo fii badni lxuud jeelkii loo diray nibiriga liqay ama kalluunkii weynaa ay liqay kelmadihii soo badbaadiyey maxaa ka mid ahay subxaana allah subxaanak iyo laa ilaaha illa laa ilaaha ilaa anta subxaanak ayaa soo bada subxaana alladaa wey waa kelmadaha ilahay ugu jecel yahay waa tay isku soo badbaadisay nabiyullahi yuunus iyo walxamdu lilah ilaahay baa mahadle alxamdu lilah waxay buuxisaa wax miisaankaaga khayrka way buuxinaysaa subxaana ilah alxamdulilah samada iyo dhulka inta ka dhexaysay buuxinaysa iyo wallahu akbar kelmadda allahu akbar oo ta afraada oo taynu caawa u soconnaa kuwa kale umaynaan soconay ee xadiidka aynala galaye kelmadahaasaa ilahay ugu jeceliya waryaa maxaad ogaatay xadiiskaa fadligiisa maxaad ka ogaatay allahu akbar waa kelmadaha ilaahay ugu jecel yahay axabu lkalaami ila allahi arbacun wa minha allahu akbar war may fahanteen haddaba sirta muxaadarada qabtay ma fahanteen war ma isla kaashanaa kelmadaha ilaahay ugu jecel yahay in carabkeenna ku bato ee salaadeenna ku badan tahay ee wardigiisa khayrkaa looga helayo intaan u socday intaase sirtayla fahm ha ka dhicin mawduuca aan u socday ee aan u yimid iskamaan imane inaan faa'iidood faa'iidaan u imin waaye waan kuu soo sheegay aadaankii waan kuu soo sheegay iqaamadii waan kuu soo sheegay salaadaha kadib waan kuu soo sheegay axaadiis baa ku soo aroortay waxaa ka mid onan kuu soo sheegin allahu akbar waxay ka mid tahay min adkaari nawmi dikriga loogu talagalay markaynu sii seexanayno in lagu heliyo ma warbad ka haysta inaad soo noqon weydo allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursilu اlأkhra ilى ajali musama ina fii dalika laaayaatin liqowmi yatafakaruun waa geeridii yaray mar haddaynu iminka seexanno awooddii baa laynaga qaaday in geeridaa yar aad ku jirto oo dabadeedna alla dib kuu soo celiyo iyo in ilaahay geeridii yarayd markaad gasho tii weyneydna kuu raaciyo oo aad sidaa ku dhaafto mar hadduu warku yahay sidaa oo aynaan garanayn baynaynu soo noqoniyo in kale imise ruux oo aynu garanaynana aynu wada garanayno hebel iyo hebel aha wuu jiifsaday uno wuu seexdayoo dibba uma soo kicin miyaanay kulahayn adigoo sii diyaargaroobay oo kelmadihii waaweynaaye sharafta lahaa adigoo sii yidhi inaad ilaahay la hortagto haddii ilaahay ku soo celiyana adigoo ajri badan qaatay oo ilaahay ka amar qaadanaya oo leh cid ilaahay ka weyni ma jirto ilaahay un baan anuu ka dambeeya amarkiisaan qaadanaya cibaadana isaga un baa iska leh nafci iyo durina isagaa iska leh isagaan rajaynaya isagaan tala saaranaya isagaan ku kalsoonahay arrimahayga oo dhan isagaa ii dhammaystiri kara oo ii fulin kara walidaalika nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam axaadiistu inoo jideeyey waxaa ka mid ah marka la seexanayo in la yidhaahdo kelmadahan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah iyo intaa maxaa la odhanaya saddex iyo soddon jeer may may intaa marka la yidhahdo ayaa waxaa la odhanaya subxaana allah saddex iyo soddon jeer alxamdu lilahna saddex iyo soddon jeer allahu akbar salaada maxaynu odhan jirnay saddex iyo soddon so maaha maanta xabad baa lagu daraya markii hurdadad afar iyo soddon jeer hal baa la dheeraysayay subxaana allah iyo alamdu ilaahay baa mahadle ilaahay baa waxmaan oo dhan ka hufan oo int alxamdulilah imisa qur-aanku alxamdu lilah imise aayadood baa alxamdulilah kusoo arooray dee waxaa kuugu filan shan suuradoodoo qur-aanka ka mid a ayaa ilaahay isku ammaanay oo ilaahay ku bilaabay waa suuratu maxay alfaatixa waa suurat ancaam waa suuratu alkahfi waa suuratu saba waa suuratu faadil fadligii ka weyn leedahay alxamdulilah bay ku bilaabantee saddex soddon baa laga dhigay allahu akbarna imise riwaayadan ka dhigtay afar iyo soddon iyadaba sir dheh ilaa caan waa allahu akbar baynu ka hadlaynaa iyadaba sir dheh rawahu lbukhaari xadiiska bukhaari baa wariyey waxaa ka mid ah allahu akbar meelaha laynoo baneeyey waxaa ka mid ah marka aynu safarka gelayno in aynu allahu akbar nidhaahdo weliba saddex jeer nidhaahdo intaynaan aayadda iyo ducada safarka aynaan akrin allahu akbar allahu akbar allahu akbar subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilى rabbina lamunqalibuun allahuma ina nasaluka fi safarina hada albira wاtaqwى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واضوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل نعوذ بك من وعصاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ودعو qofka musaafirka uu ku ducaysto ducada iyo aayadda ka horeysa ama labada aayadood ka horeeya marka la dhaafo waxaa lagu bilaabay allahu akbar inse jeer la odhanayo saddex jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar eg safarku waa nidaamkii aad ku socotay iyo barnaamijkaagii ood wax ka bedeshay gurigaagii baad iska joogtay haddaad oday tahay caruurtaadii iyo xaaskii baad iskala joogtay dalkaagii baad joogtay magaaladaadii baad joogtay jawi caadaad ku nool haddaad tahay ilmo aan harkaa gaadhin hooyadaa iyo aabbaha iyo ehelkiinii iyo dadkaagii baad la joogtay deedna xaaladdii way isbedeshayoo safar baad imika gashay jawi kalaad gashay caalam kalaad tagtay magaalo aan taadii ahayn baad tagtay tuulo aan taadii ahayn baad tagtay sow maaha safar baad gashay ilaahay baad cuskanaysaa ad isku xidhaysaa halkeed ka bilaabaysaa wardiga allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilahay wax walba ka weyn saa darteed ilaah way kaali weeye adigan arrimihii kuu dhiibtay safarkan ay barkay say ducada dambe sheegayso iyo aayadda runtii barakada badan waxaa ka mid ah meelaha allahu akbarta loo baneeyey waxaa ka mida ee diintu inoo jidaysay waxaa ka mid a marka aynu safarka ku jirno ee aynu kor u kacno maalan safarkii berigi hore muxuu ahaa de waa awr baa la wataa ama waa la lugeynaya markaa marna buuri baad koraysaa marna hoos baad usoo dhaadhacaysa oo togo iyo waxaad waadiyaad kusoo dhaadhacaysa nebigu wuxuu inoo jideeyey maxay markaad kor kacdo iminka diyaaradu markay sii kacaysa de ay hawada u baxayso ilan taasay ka dhigan tahay marna way soo degaysaa markay kor u kacayso sida saxaabiga jaabir radia allahu canhu fi ma rawahu lbukhaariy uu leeyay kunna idaa sacidna kabarna markaanu kor u kacno meel falanno waxa aanu ilaahay baanu kabarnaa allahu akbar baanu odhan jirnay markay hubuudka iyo hoos u dhacana subxana allah baad odhanaysa sirta loo doortay takbiirtu maxay tahay sirta loo doortay subxaan allah maxay tahay waa sir cajiiba waa sir cajiiba markaad taaganta imika allahu akbar baad odhanaysaa marar kale oo adoo si hubuud aada samaynayso laakiin marka ugu horeysa taagantahay cid kor u taagan tahay cid kor u kacsantahay soo saa maaha allahu akbar baad leedahay laakiin marka aad sujuuddo subxaana rabbiya alaclaa baad tidhahda waa hubuud waa laba sawiroo kuu soo baxaya marka hubuudka subxaana haye marka istaaga iyo kor iyo markaa sanatona waa maxay allahu akbar walaalayaal waxaa ka mid ah oo aynu soo sheegnay ayaam alcashri min dilxija tobanka cisho ee bisha arafa u horeeya ciidaladxada tobankaa oo isku dhan maaha maalinta ciidda uun iyo saddexda cishe ka dambeeya maaha tobankaa cisho waxaa lainoo jideeyey inaynu allahu akbarta badino ibnu cumar radia allahu canhu waxa uu yidhi sida bukhaari uu warinayo ibnu cumar iyo abu hureriyo waxaa laga wariyey inay u bixi jireen iyagu suuqa tobankaa cisho allahu akbar allahu akbar taasi haye dadkuna markay takbiirtooda maqlaan bay iyaguna la kibaaranaya cumar binu khadaab radia allahu canhu tobankaa cisho isagoo qubadiisa ama taandhadiisii ku jira mina maalmaha xajka ayuu takbiirtaa al ayuu kor u qaadiyay markaasu allahu akbar taa kor u qaadaya dadkaa maqli jiray iyaguna takbiirtaasay iyaguna ku dhawaaqaya markaasaa dhulku isla kacaya takbiir darteed ibnu cumar oo ina cumar ahaa isaguna mar maalmuhu mino joogo salaadaha dabadooda markuu firaashkiisa ku jiifo markuu taandhadiisa ku jiro markuu meel fadhiyo markuu taagan yahay markuu socdo allahu akbar tuu badin jiray inahaas ayaa inagaga filan takbiirtu meesha marka cadowga la weerarayo ama cadowga aynu isno allahu akbar ayaa la odhanaya waxaan doonayaa walaal markaa anigoo doonaya mawduuc inaan soo ururiyo haddaba allahu akbarta salaada waxaan idiin sheegay shan baa shanta markaad xidhanaysaa waa waajib salaad walba waa waajib haddaad allahu akbartaa la iman weydana way kuu dhammaatay salaadaha faralka ah ee aynu tukanno iyo sunnayaashuna markaad tukanayso salaaddu sideedaba markaad tukanayso waxay leedahay arkaan lagama arkaan waa wax lagama maarmaano haddaad laimayn salaadaadu aanay ansaxayn iyo wax sunayaala sunayaasha hadda haddii doona lasii kala qey hay-aad iyo abcaad iyo ha loo kala qaybo salaaddu waxay leedahay calaa madhab alimaam shaafici markaynu qaadanno aqwaashooda marka la isku celceliyo saddexiy toban afariy toban la yidhi toddobiy toban la yidhi laakiin waa isku midoono qaarna way kala tirinayaano qaarna inta isku soo kaban ba taana idminaanka oo kale ama xasiloonida ayay isku qabanayaan dhowr iyo tobankaa ay culimmadu sheegeen ayaa waxaan doonayaa eegata kuwa ugu muhiimsani waxa weeye ee salaada haddaad la iman weydo ay ku dhammaatay salaadaada waa niyada niyada waa inaad imanka soo cishaayi ma gelayna mar dhow inaad niyeyso inaad cishaayi tukanayso niyada inaad niyada ku qabato qalbiga inaad ku qabato waa waajib haddaad niyada ku qaban weydo salaadaada cishaay ma jirto midna waa allahu akbar taa midna waa faatixada la akriyayo kuwa kale iga daa imka kuwa kale umaan socon allahu akbar iyo niyada waxbaa ka dhexeeya haddaba salaadii waa inaad niyeysaa salaadii waa inaad allahu akbar tiraahdaa allahu akbar taa aada odhanaysaa niyada meel bay iska soo galaane waa shuruudaha takbiiratulixraamka ayay ka mid tahay marka aad takbiiratulixraamka ama allahu akbartaad salaada ku xidhanayso aada akhriyayso shuruuday leedahay la soco shuruuddaa waxaa ka koowa an yatalafada biha inuu ku dhawaaqo haddaad iska niyeysan allahu akbar baan allahu akbar agga niyadan ku qabtay allahu akbar saas ma ma ansaxayso waa in lafti aad ku dhawaaqda ma aha inaad hawada intaad dhawaaqdo ummadda o dhan aad waswaasiso maaha adu ismaqashii weliba allahu akbar taasi waa inay ku dhacdaa waa inay ku dhacdaa adigoo taagan qofkii karaya qofkii aan karayn een istaaga karayn fadhigiisa ama jiifkiisa ama ishaaradu ku wadayaaba markuu ishaarada ridayo allahu akbarta odhanaya lanna waxa fattaquu llaha ma stadactum ilaahay intii aad kari karto maad kaga cabsanaysa laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascaha marka allahu akbarta waa in lagu dhawaaqaa marka lagu dhawaaqayana waa inaad taagan tahay qofkii karaya waa qodob qodobka labaad waxa weeye marka uu ku dhawaaqayaa waa inay tahay xaala istiqbaali اlqibla markaad qiblada qaabisho dadka qaar haddaad halkaa intaad weysadaas tira ragcaddaa kaa tegi oo deedna halkaa ka soo allahu akbar inta weliba berigoor waxay odhan tahay ragga waaweyn baa garanaya in allaha maca saabiriin imaamku la hadlaya dee imaamka in allaha maca imaam ilaahay kuwa saabiriinta iyara sug waan soo socdaaye ay ka dhigata maya maya maya iska nafis sida nebigu inoo sheegay aayar iska soo soco wixii aada soo gaadho la tuko wixii kaa tagana buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam xagga dambe ka haleeshii maxaad isu xiijinaysaaba marka adigoo soo socda oon qibladiiba qaabilin haddaad allahu akbar tii tiraahdo way kuu dhamaatay ma jirta allahu akbar taas qodobkaana ma fahantiin qodobka saddexaad waxa weeye an takuuna biluga alcarabiya kelmaddaasi allahu akbar waa inay luqa carabiya ku dhacda ilaahay baa wax walba ka weyn allahu akbar ha odhan ilaahay baa waa run allahu akbar waa tarjumtay laakiin maya qof alle qofkii karaya allahu akbar inuu yidhaahdo waa inuu allahu akbar yidhaahda laakiin qofka garan waaya ee carabigii allahu akbar soo tuuri waaya iyadoo carabiya ee wakti uu ku bartana aan hayn salaadan waa lagu leeyahy imikuu tukanaya salaadan waa laga doonaya wuu turjuman karaa oo ilaahay baa wax walba ka weyn wuu odhan karaa laakiin waktigiina ma waktigiina waasicu maaha inay salaadan inuu imika barto waa waajib inuu barto marka dambe oo uu ku dadaalaa oo uu keenaa allahu akbar laakiin imika tan aanu keenin dee imika laga yaaba inu islaamayba imikaabuu islaamayba ka soo qaad allahu akbar ma karan maayo midna kaafka iyo jiimka iyo hamsada iyo dadka way ku adag yihiinba acaajimta intooda badan ilahay baa inaga inoo sakreen way ku adagta marka hadduu soo tuuri waayo wuu turjuman karaa laakiin waa in wakti bartaa uu sideeda ugu hadlaa marka dambe haddii loo uga taag waayo si walba la yidhiyo dee markaa fataquu llaha mastaactu ta kale waxa weeye an yusmica nafsahu jamiica jamiica takbiir jamiica xuruufi takbiir kelmadda allahu akbar dee xuruuf bay ka kooban tahay hamza lam alif ha hamze kaaf ba ra ayay ka kooban tahay intaa waa inuu naftiisa maqashiya wataa maqashiintu ad allahu akbar ood ba barta jarto ood intaa maqashiin weydo maya ma jirto nafta maqashii cid kale adigoon waswaasin oon tashiish ku furin naftaada baad maqashiinaysa qodobka aan u socday wuxuu ahaa niyadu waa ta koowaad niyada iyo allahu akbarta waa inay saaxiibaan ay wada socdaan markaad salaadii sidaa u niyeyso iyo allahu akbarta waa inay isku dhacaan ay mar wada dhacaan yani waxaan tukanayaa salaad niyadii baa isku qabanaysa waxaan tukanayaa salaadii maqrib salaadii cishaaye oo farala maalan oo duhura saasa ayaa niyadii allahu akbar saad oranaysa inahaas waxaan odhan karaa waa allahu akbar iyo intii aan ugu talagalay waxaan rajaynayaa runtii wax badan oo allahu akbar u baahnayd iyo weyneynta ilaahay ayaan runtii ka tegey xaqeydiina maan marin runtiina maan doonay inaan dheereeyo laakiin waxaan islan bayn almaqrib walcishaai u sugsiye laakiin walaalayaal waxaan idinku soo gabagabaynayaa iminka laga bilaabo salaada cishaai markaynu gelayno allahu akbarteenu ha isbedesho allahu akbar markaad leedahay soo xaadirso wax walba ilaahay baa ka weyn waa fure war ilahay miyaanu caafimaad kusiin karin hadaad xanuunsanayso ilahay arsaaq haddaad doonayso miyaanu kusiin ilaahay wax walba hayey ilahay ubadka miyaanu kuu barakayn karin amniya iimaan ilahay miyaanu ku siin karin cumriga miyaanu kuu barakayn karin jannada iyo raadaashiisa ilahay miyaanu ku siin karin dee allahu a kelmadu markay kaa soo baxayso aad weynaato markaad rukuucayso allahu akbar shaydaanku ku weydaarinaya ana wi weydaarinaya aan ku dagaalano kelmadu xataa iminka kelmadii allahu akbar macnaheeda idinku waa fahanteen macnaha soo ururso ku soo ururi maskaxda markaad allahu akbar leedahay deedna wax badan bay kaa tari doontaa oo noloshaada ah waxa soo raacayo inaad arkaanta salaada macaanideeda barataan faatixadaa ka mid a inaad barataan iminka faatixada kama hadlayo iminka jumcihii sideedaad mise sagaalaad ayaan calimataan wadnaa faatixada ninka baranaya waa aniga laakiin walaalahayna waan u faa'iideynaya maalik yowmiddiin baan iminka marayna maalik yowmiddiin baan marayna waayo sir baa ku jirta yowmuddiin marka laga hadlay waanad qiyaamihii de ka warantaa maxaa ilaahay qiyaamaha faatixada ugu doortay waa in qalbigaa u qiyaamaha ku xidhnaado ood markaa addunyada xaaraanta iska ilaaliso oo cibaad xumaanta iska ilaaliso oo dulmigii iska ilaaliso ili maaliki yowmiddiin baad hortegaysaaye ilaahay ma iskaba lahaa maalinta xisaabta ayaad hortegaysaaye markaa suuraddaa faatixadana culimadana waan ka codsan lahaa inay arrinkaa runtii ku dadaalaan oo ay fahamsiiyaan bal waxaan kalaba haynoo dambeeyaane ummaddan horta bal arkaanteeda aan u saxan horta bal ummaddan arkaanta aan u saxna bal wixii kalaba ha dambeeyaane waxaa kaloo aan idiin sheegayaa iminka allahu akbar taasi ayaa laga yaaba dadku inay aad u qaldayaan haddaad iminka kitaabka safiinaha soo qaado imise jeer buu allahu akbar taaga haddaad saas faatixada marku ka warramayo haddaad halkaa shaddo way kaa burtay salaada allahu akbar taasaa iminka haddaad saa u tiraado way kaa buraysaa salaada waa in laydinku dhawaaqa ha cabsanina allahu akbar baan doonayaa inaan bartee kaalay iigu dhawaaq allahu akbar allahu akbar dadba ag ag ge akriyaya ha cabsanina diinta lagama xishoodo allah doqonnimo maalina iyo doqonnimo weligeeda tee la qaatay mid maalina tee la qaatay hal maalin ha ku dhaafo culimadiinni iyo dhalinyartiinni waa kun idinla jooga waalidkana had iyo jeer waxyaabahan aada u qariibsado waxaa ka mid ah waalidku ilmaha way ku dadaalaan laakiin naftooda kuma dadaalaan ilmihii waxaa laga yaabaa salaada subax ka hor in waalidka qaar kiciyaba ooy madrasadii u diyaarinayaan oo iskuulkii u diyaarinayaan oo iyagoo duruuftuba ku adagtay haddana dhaqaalihiina ay la daba joogaan ilmaha yar inuu waxbarto ma beentayba may ilmihii yaraa ay waxbarayeen allah ku anficee waxaa laga yaaba inuu si wanaagsan u barto oo markaynu xagga qur-aankaynu maanta ka hadla qur-aankii inuu si wanaagsan u bartaa laga yaaba oo faatixadii uu ku wanaagsanaado uu sodonkii jirsa qur-aanka ku wanaagsanaado laga yaaba laakiin aabihii ama hooyadii ama edadii ama habaryartii ama ayadiisii ilaalinaysay inay faatixadii la hadda qaldayso kuma fakeraan anu macalin baan hay kuma fakeraan xataa ilmahan yaree ay waxbareen ee ay juhdiga geliyeen hooyo kaalay aabba kaalay aabba faatixada iyo sax waa laga yaaba ilmuhu haduu yaryahay inuu yaro boodboodo haddaad doonto in yaro nacnaca u dhib aabba i akhri faatixada dho ku joojiso ku fadhiisi aabba markaad faatixadii aan kaa dhegaysto codkaagaa macaani eed igu celceliso xabad nacnacaad leeda aabba caawa waan ku kaxaynayaayo suuqaan ku geynayaa hodheel yar baan kaa soo cashaysiinaya haddaad tidhaahdo shan iyo labaatan jeer buu faatixada kugu akri shan iyo labaatan jeer buu faatixada kugu akri haddaanad waxbaba siin ee tira aabbe ilmuhu yaro weyn yahu muddo kari inan iyo inan kuu doonaha noqdo oo waa laga yaabaa inuu inu inu inuu kuu bariiro aabbaha ama hooyadaha salaada usax haddii faatixadii oo salaadiiba runtii aanay ansaxayn in lala yimaado aada iska hagaajin weydo lagu cudur daari maayo lakin ta kelmadeeda ofisa lagu cudur daari maayo innaga iminka dadkeena hargeysa jooga maalan loo cudur daari maayo leanna waad baran kartaa sheekii baad helaysaa masaajidkii baad kasoo helaysaa ilmahaagii baad helaysaa lagu cudur daari ka loo cudur daaraa waxa weeye fiqiga baada kutubta baada qof waxaa loo cudur daaraa laba qolo un qof iminka soo islaamay oo cusub oo diinta ku cusub waa loo cudur daaraa waxaa kaloo loo cudur daaraa qof baadiye fog jooga baadiye fog qof jooga oo diintii aanay aada u gaadhin oo cid wax u dhigtala qofkana waa loo cudur daaraa qofkan mhabeen maalin walba iyo habeen walba allahu akbartu ka dulbaxayso faatixadii baan qaldaya laga yeeli maayo waa inuu bartaa horto hadduu sixi kari waaye markaa rasu cudurdaar yeelanaya marka lagu dadaalo dadaalo ayaa loo taagi waaya waayo dadku markay yaro waaweynaan wax laga yaaba carabku inu yaro cuslaado waa laga yaaba haddii loo taagi waayo markaasaa cudurdaar loo samaynaya laakiin adigoo maalin walba ubadkaagii guriga joogaan oo qur-aankii ay garanayaan faatixadii waan qaldayaa lagugu cudurdaari maayo baranna maayo aad tiraahdo arrintaana ogaada may fahamteen de markaa caawa waxaan hawshaan u yimid waxay ahayd war inaynu iskaashanno oo salaada ta ugu wanaagsan weeyaane inaynu salaada iska hagaajino cibaadooyinka kuwa ugu wanaagsan bay tahay oo caawa cishaa'iga laga bilaabo qof waliba salaadiisa uu hagaajiyo oo halkaynu ka bilaabaynaa allahu akbar sidaynu u leenahay iyo faatixada ugu horeysa labadaa waa inaynu saxnaa deedna arkaanta kala saxnaa ee salaadu ay ku ansaxayso deedna sunayaasha u galaa culimadana saasaan ka codsan lahaa xaafadda iyo masaajidka joogta inay arrinkaa ku dadaalaan war arrinkaynu u baahannahay war wax waaweyn uma baahnin ummaddan in la saxay u baahanto diintoodii cibaadadooda loo saxo hadday diintii cibaadadu u saxanto wax badan oo khayri helaya salaadeenna haddii ilaahay aqbalo minay nimco weyn hayn lakiin haddii salaadeenna la yidhaahdo adiga miya laguma aqbalin way ku dhaaftay waad foorfoorastay waa run lakin way kaa gubatay alla inagama gube intaasaan kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu